نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوب asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan tani waa xalqada labaad qaybteeda koowaad ee fadhiyada barnaamijka islaamka iyo bulshada kaas oo ah barnaamij toddobaadla ah oo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo khamiis ah laba iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan toddobiyo tobanka bisha toddobaad laba kun shan iyo labaatanka miilaadiyada ciwaanka xalqadan waa mafhuumka iyo aragtida uu islaamku ka qabo qoyska iyo dhabbaha loo maraya in la dhiso qoys qayb ka noqda bulshada muslimka ah sidee buu islaamku u qaabeeyey taranka suurogelinaya sii socoshada nolosha aadanaha maxay yihiin halbeegyada islaamiga ah ee guurka ahdaaf nooce ah ayuuna xaqiijinayaa guurka ama si kale haddii aan u dhahno maxay tahay maqaasidda guurka maxay yihiin astaamaha lagu xulanayo lamaanaha nolosha si loo helo istiqraar iyo xasiloonni bulsho maxayna yihiin dawaabidda ay shareecada islaamku ku xirtay is-aragga gabadha iyo wiilka ka hor guurka arrimahaas iyo kuwo kale oo badan ayaannu ku lafaguri doonaa xalqadan iyo kuwa soo socda waxaana marti inoogu ah fadiilatu sheykh mukhtaar abuu muslim oo ah xeeldheere aad u daraaseeya arrimaha qoyska muslimka ah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka islaamka iyo bulshada السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka islaamka iyo bulshada haddaba inta aynaan gunta hoose ee barnaamijka gudagelin aanu dhegaysanno warbixin soo koobaysa muhiimadda uu guurku ku fadhiyo iyo aragtida ay shareecada islaamku ku eegayso arrintan ka mid ah fidrada uu allaah ku abuuray aadanaha waxaana soo jeedinaya warbixinta walaalkeen yaasir cabdalla
بارك الله عليكم بالوداد والحنان تمم الأفراح حبا ووئاما إذ يصان يا عريسا وعروسا فيكم ذا الحفل زان وبدا الليل بهيا أن aadanuhu wuxuu allaah ku abuuray dabciga wehelkiiyo isdugaashiga wayna ku adag tahay inuu keligii noolaado waana makhluuq uu alle u sameeyey shucuura in dhib iyo dheefba lala wadaago ولياليكم حسان احفظوا الميثاق عهدا وليدم حبا وودا عروة وث- abuuristii aaba aadam calayhi salaam kadib oo uu allaah u dhammaystiray nimcada noocyadeeda kala duwan maadaama jannada la dhex dejiyey ayuu haddana tawey wehel iyo lamaane uu nolosha la qiybsado cidlada iyo kelinimadana uga baxo markaas kadib ayuu allah casa wajalla feerta aadam wuxuu ka dhambalay hooyo xawaa taasoo cidlada uu dareemayey u beddeshay wehel iyo gacaltooyo qusuurtii jannadana isku beddeshay meel dikriga allah kadib lagu camiro ta'aaluf xasilooni iyo isjacayl الأيام وردا يولد البدر التمام تسكن الأرواح حبا موعدا للفأس sidaani ayay fidradda aadanuhu u noqotay mid aan ka maarmaynin lamaane iyo wehel uu nolosha la qaybsado abuurista hooya xawaa ayaana ka dhignay doonis rabbaani ah nolosha sawjiyadana waa nolol qur-aanku ku tilmaamay gacaltooyo iyo naxariis xaqiiqdiina waa sidaas waase haddii la helo lamaane isxaq dhowra qofba qofka kalena ixtiraam iyo naxariis siiyo ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يهين ولا يهان عليكم بالود الوداد والحنان تمم الأمر si loo qaabeeyo nolosha lamaanaha waxay shareecadu islaamku dejisay qawaacid jaangoynaya habmacaamilka labada qof qof welibana waxay dusha ka saartay mas-uuliyad iyadoo dhanka kalena u qoondaysay xuquuq isaguu leeyahay waxay sidoo kale shareecada islaamku qaabaysay usus iyo tiir udubdhaxaad u noqdo nolosha taasoo haddii la ilaaliyo ay qoysdhisadu noqonayso mid fudud aad u wanaagsan sal adag leh janno janno ku suga إيمان في أمان بارك الله عليكم والهنا واسم لديكم تمم اللهم سعدا مثل ما تم maadaama guurku yahay sababta damaanad qaadaysa sii socoshada taranka aadanaha iyo inuu sii maamulo dunida kuna hago nuurka allaah ayay kitaabka iyo sunuhu aad uga hadleen mowduucan iyagoo ka eegaya jawaanib kala duwan wakhti xaadirkan la joogana mid ka mid ah furimaha halista badan ee ay cadowgu ka soo weeraraan ummadda muslimka oo waa mafhuumka qoyska heer rag badani ay dayaceen qawaamadii uu allaah dusha ka saaray haween badan ay laf dhuun gashay ku noqdeen raggooda taasoo keentay inay soo baxaan jiil baylaha ah oo aan dadnimo iyo diin toona lahayn تحت جنحيكم أبان يا عروسا فلتكوني درة زوجا مصونا زينها خلق رقيق مهجة haddaba si aan wax badan ugu fahamno mafhuumka qoyska islaamka ayaanu xalqadan iyo fadhiyada soo socda ee barnaamijka islaamka iyo bulshada waxaanu ku martiqaadnay sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed majaalka usradana aad u daraaseeya العرس فيكم بالدعاء سيحتويكم بارك الله عليكم بالوداد والحنان قد شدوناكم قصيدا طاب أنسا ونشيدا هذه ألحان سعد وأغاريد حسان ألف تسليم وصلوا رحمة جاءت لنزكو فليطب في العرس ذكر خير ما قال اللسان
waa hagaag taasi waxay ahayd warbixintii uu soo jeedinayay walaalka yaasir cabdalla markan waxaan soo dhoweynayaa fadiilatu sheekh mukhtaar abuu muslim waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursadda aadna siisay iyo runtii dadaalkii ballaarnaa ee aad ku bixisay diyaarinta xalaqaadkan iyo dulqaadkii aad inoo muujisay waxaan allah kuu weydiinaynaa inuu kaa abaalmariyo su-aasha ugu horreysa waxay tahay taranta iyo inay aadanuhu isdhalaan waxa ay ka mid tahay arrimaha suurogelinaya sii socoshada nolosha haddaba sidee buu islaamku u qaabeeyey arrinkan بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إسلام ك الإسلام وتكوين الأسرة المسلمة إسلام كوحو لرجليي oo uu ku tirtirsiiyey bulshada muslimka ah guurka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وذرية عرور إيو ترن إيا دلان أيان أجل نيبوليه الله سبحانه وتعالى مرنا الله سبحانه وتعالى أمر بكبحي وحويري وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم u guuriya garoobyadiina iyo kuwa doobabka ah u guuriya marna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa thulaatha wa rubaaca guursada wixii idinka diib noqdo idin wanaagsanaada oo haweenka laba laba u guursada saddex saddex u guursada afar afar u guursada allah wuxuu kaloo yidhi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا بقى إسلامكو أهمية وين وحوسيي جوركا وحونا حرام كدغي إن جوركا جبي سبل جوجيو xataa isdhufaanidda laysdhufaano oo uu qofku xaniinyaha iska bixiyo oo uu jejebiyo raganimada dhan uu baabi'iyo aan dhallaanko dhan la joojiyo xataa wuu xarimay xadiid ku sugan bukhaari iyo muslim cuthmaan bin madcuun baa kasoo warinaya wuxuu baneeyey in la guursado laakiin inaan laysdhufaanin nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi dhufaanku waa diiday haddaba xikmada iyo maxaan ku yidhaahdaa guurka loo guursanayo waxay tahay siduu nebigu sheegay in maalinka qiyaamo in ay dadku bataan ummaddu badato nebigu wuxuu leeyahay tasawaju lwaduuda alwaluuda fa inii mukathirun bikum alumam xadiis abu daawuud ku sugan guursada weliba haweenka ilmaha dhaldhala dhalmada badan hooyooyinkoodii habryaradoodii baa lagu ogaanaya guursada kuwa si bulshada muslimiintu u badato ummaddu u badato maalinka qiyaamana tirada badan aan anigu ugu faano buu ley nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhinac kale wuxuu guubaabiyey nabigeenna dhalinyarada isagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi dhalinyaroy qofkii awooda inuu guursado ha guursaduu yidhi intaasoo dhan waa dhiirigelin iyo guubaabo guurka la guubaabinayo mar wuxuu ka dhigay guurka in ajarba laga helayo wuxuu yidhi wa fii budci axadikum sadaqa midkiin xaaskiisii ay isu tegayaan sadaqa ayaa ku sugan dhinac kale wuxuu yihi nabiga adduunyadu waa raaxo waxaada ugu raaxada badan waxay tahay way badan yihiine almar'atu saalixa haweeney saalixad oo fiican oo ninkeeda qancisa dhinaca kale guurku wuxuu leeyahay fawaa'id fara badan fawaa'idiisa waxaa ka mid ah marka ugu horeysa waa allah subxaanah wa tacaala amarkii uu bixiyey oo la ateeco la fuliyo ilaa isagaa yidhi halis guursado si taranka insaanku u bato dhinaca kale nebi maxamed sala allah alay wasalam sunnihiisa oo la raaco lagu daydo weeyaan dhinaca kale shahwadii ilaahay ku abuuray insaanka oo la jebiyo waxayna ku jabaysaa waa guurka fawaa'idiisii bay ka mid tahay guurka fawaa'idiisii waxaa ka mid ah in bulshada muslimiinta dhexdooda ayna ku dhex faafin faaxishada iyo zinada guurka faa'iidadiisii waxaa ka mid ah haddii la isguursado ilmaa la dhalayaa ilmahaas tirada badan oo la dhalayo oo faracuu badanayo guurka qeyb ka mid ah weeyaan oo aday garabkuu yihiin dhinacyadeeda istaagayaan oo wax weeyaan way ku kaalmaynayaan maalinkaad u baahi badanta ugu baahi badanta guurku waxa weeyaan nebi maxamed baa jeclaa nebi maxamed wuxuu jeclaa sal ly salam inaad adiguna jeclaato waa arin weyn ilaa nebigu wuxuu leeyahay waxa la i jeclaysiiyey adduunyadan waxa ilaahay uu si gaara uu ii jeclaysiiyey adtiibu waannisaa waxyaabaha carfaya udgaya iyo haweenka ayaa la jeclaysiiyey buu leeyay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh guurka faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah xikamta loo guursado inaad caruur aad dhasho caruurtaas weliba ay ku anfacaan bacda almowti markaad geeriyooto kadib inay ku anfacaan ayaa ka mid ah guurka asbaabaha loo guursaday qeyb ka mid ah weeyaan markaad maxaan ku yidhaahdaa geeriyooto kadib inay ku anfacaan oo wax ku taraan taana waxaa u daliila xadiid fii saxiixi muslim ku sugan abu hureyre nebigu wuxuu ka soo wariyey wuxuu yidhi hadduu insaanku geeriyoodo camalkiisii dhan waa go-ayaa ilaa waxaan go-aynin saddex shay saddexdaa shay waxaa ka mid ahaa haddaanba saddexdaba sheegno sadaqa jaariya sadaqa aad bixiso joogto oo kuu soconaya labo cilmi laga faa'iido ood ummadda siisay waa labo ta saddexaad oo maxalu shaahidka ah ow waladin saalixin yadcuu lahu canug isagu dhalay gabar iyo wiil waa isku mida usoo ducaynaya oo sujuudda ugu soo ducaynaya rabbi kfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ujeedooyinka guurka ayay qeyb ka tahay soo ma jeedid waxaa kaloo ka mid ah faa'iidada guurka uu leeyahay nebi maxamed sal alla alay wasalam wuxuu inoo sheegay waalidiinta caruurtu ay iyagu dhaleen soo ma jeedid oo fiican inay waalidkooda u shafeecayaan shafeecadii caruurtooda waalidkii baa ku intifaacaya xadiis baa ku soo arooray musnad imaam axmed ku sugan nebigeenna wuxuu leeyahay caruurtiibaa waxaa laleeyahay jannadan gala ayaa laleeyahay dadka lala hadlaya gala leeyahy waa caruurta caruurtiibaa jannadan gala laleeyahay markii jannada gala la yidhahdo waxay leeyihiin ilaahayow sideen jannada u gelaynaa iyagoo hooyooyinkeenii aabbayaasheenii aynan aynaga maqan yihiin walo fiirsan xadiiskaas hooyaa maqan ma hayno annaga jannada saan ku gelaynaa markaasaa aab ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u keenayaa hooyadii iyo aabbahoodii waalidkeedii u keenayaa markaasaa le udkhulu ljannata antum wa aabaa'ukum jannada gala idinka iyo waalidiintiina jannada gala marka caruurta oo la dhalo guurka ay ku timid ayay faa'iidadaasi ka timid oo maalinka qiyaama la helayo waxaa ka mid ah faa'iidada guurka laga helayo walaalayaal haddii la guursado oo ilaahay caruur uu ku siiyo caruurtaasi adiga keliya kuma anfacayaane bulshada muslimka oo caalamka ku nool oo dhan bay anfacayaan diyaarulmuslimiin bay difaacayaan kuwooda nool bay difaacayaan shareecadii bay difaacayaan jihaad fii sabiilillahi bay ka qeybgelayaan canugii shahiida waalidkiisu u shafaacayaa waalidka iska dhaafay toddobaatan qoyska ah ayuu u shafaacayaa canugaasi ama gabadha labaduba isku mid ah ee shahiiday faa'iidadaasay leedahay maxay ku timid waa guurkay ku timid soo ma jeedid faa'iidadaasay ku imanaysa haddii aanu maxaan ku irahda geeriyooninna waa mu'miniintii muslimiinta aakhira qabriga ku jiray oo u baahan ducada ay u ducaynayaan oo ilaahay muslimiinta qubuuraha ku jira qabrigooda waasaa uga dhig ilaahay bay leeyihin waxaa kaloo ka mid ah guurka faa'iidooyinka uu leeyahay walaalayaal waa xasilooni weeye guri guurku waa isjacayl waa ilaahay hadduu ku wura isu naxariisasho labada isqaba isu naxariistaan manaaficdaasoo tiro badan ayaa guurka ku sugan walaalayaal oo aan la soo koobi karin asbaabaha guurka ilaahay subxaana wa tacaala uu u jideeyeyna way ka mid tahay guurka waxaa ku sugan walaalayaal cifa dhowrsanaan isha inuu laabo ayaa ku sugan qofka inuu ishiisa laabo ayaa ku sugan walidaalika nabigeena wuxuu yidhi xadiidkii ku sugnaa bukhaari iyo muslim fa inahu agadun lilbasar warguursada guurku wuxuu maxaan ku idhaahdaa u laabid og yahay qofka ishiisa guurka waxaa kaloo ku sugan walaalayaal waa dhufays weeye qofka ilaalinaya sharafkiisii buu ilaalinayaa nabigeena wuxuu yidhi wa axsanu lilfarji farjigii buu dhowrayaa soo ma jeedi walidaalika eray bixinta shareecada islaamka guurka ay ku sheegto waxay tidhaahdaa waa xusni wey dhufays wey soo ma jeedi ha walidaalika muxsan baa la yidhaahdaa soo ma jeedid haweenaydii way mid dhowrsoon guurkay ku timid laakiin haddii guur la waayo wax dhowrsanaan daysana bay noqonaysaa wax dhowrsanaanaya lama arko ugu dambayn guurku walaalayaal wuxuu ka qayb qaadanayaa dhisidda mujtamac muslim ah inuu dhismo ayuu guurka ka qayb qaadanaya waxayna ka bilaabanaysaa mujtamac muslim marka laleeyahay waxay ka bilaabanaysaa iijaad albeyt almuslim guri muslim ah in la helo hooyo iyo aabba gabar iyo wiil in laysu guuriya halkaasay ka bilaabanaysaa intaasoo guri magaalada dadka degan bulsho meel degan malaayiin qof meel degan guri ay kasoo wada baxeen hooyo aabba ay ka yimaadeen meeshay kasoo bilaabanaysaa waana unugta ugu yar ee mujtamaca muslimka uu ka kooban yahay meeshaasay marka wanaag oo dhan meeshu kasoo bilaabanaya marka fawaa'idaasoo dhan ayay leedahay marka arrimaha suurtagelinaya socoshada noloshu inay sii socoto ayuu guurku qayb ka qaadanayaa marka waa lagama maarmaan arrinkaasi waa muhiim weeyaan baaraka allahu fiikum waayahay maadaama guurku ahmiyaddaas leeyahay qiimahaasina ku fadhiyo aan sheekada ka bilowno bilowga dhismaha qoyska waa maxay halbeegyada islaamiga ah ee guurka
bismi illaahi raxmaan araxiim guurku wuxuu leeyahay halbeegyo shareecada islaamku ay u dejisay ayuu leeyahay waa qofka inuu isweydiiyo weeye halkeen ka bilownaa markuu guursanayo yaa munaasab oo ilmihii aan dhali lahaa hooyo u noqonaysa yaa nolosha la wadaagayaa inuu isweydiiyo soo ma jeedid waa lagama maarmaan doorasho wey doorashadaa ugu horeysa marka islaamku wuxuu u dejiyey tilmaamo ninka markuu rabo isaga wax dooranaya haweenayda uu rabo gabadha uu rabo inuu doorto sifaad iyo tilmaamo inay ku tilmaamanaato la rabo ayuu sharcigu u dejiyey oo nusuusi kusoo aroortay gabadhuna ninka iyada ay rabto inay nolosha la wadaagto oo soo rabooda ay kala xolanayso tilmaamo ayay ku xolanaysaa haddaba waxaan ku bilaabaynaa ninka maadaama isagu uu wax dooranayo oo uu nabigeenu leeyahay maxaan ku idhahdaa haweeney saasaa loo guursadaa idinku markaa guursanaysan sidaa uu leeyahay uu ku guubaabinayo iyadan ku bilaabayna haweeneyda tilmaanta koobaad oo haweeneyda laga rabo gabadha laga rabo aada guursanayso walaalkayga muslimka ahow assalaaxu waddiinu waa suubi inay suubanaato ay wanaagsanaato diinna ay leedahay tadayun iimaan saadiqa waa inay leedahay soo ma jeedid ha ku kadsoomin walaalkayga muslimka ahow qurux aan diin wadanin ha ku kadsoomin haweenay lacag leh oo aan akhlaaq iyo diin ayna wadanin taladii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay haweenka waxa loo guursadaa guud ahaan afar arrimood hadday xoolo leedahay hadday nasab fiican ay ka dhalatay hadday qurux leedahay hadday diin leedahay intaasaa haweenka marka la xulanayo macaayiirta amase mawaasiinta la saaro waa intaas laakiin qofka muminka dardaaran gaar ah hal ka mida ula dardaar muxuu yidhi fadfar bidaati diin taribad yadaaka intaa kale ha fiirin ha ku kadsoomin gabadha diinka ka fiiri haddii kale gacmahaaga way dhul dhacayaan markaasaad shallayn doontaa soo ma jeedid haddaadan diin ku dooranin xadiiskaas bukhaari iyo muslim buu ku suganya nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh allah subxaana wa tacaala fi suurati alxujuraat diinka markuu ka hadlaya wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum alle agtiiskan idinku sharaf badan rag ha ahaado mase haweeney ha ahaatee waa kan ila idinku alla cabsiga badan lama fiirin qurux iyo waxa lama fiirin soo ma jeedi waa wax zuulaya qurux waa wax zuulaysa weligii ma daa'imayso xoolo wax wax zuulaya dad xoolo qabay maalin dhaweyd ayaa maanta wax qabin kuwa maalin dhaweyd boqorro ahaa laandheer ahaayo reer la dhihi jiray ciddaas weeyaan oo madax dadka dhan kor u fiirin jireen ayaa maanta bulshada dadka dadkay la siman yihiin laakiin qofka diinka leh hadduu diinkiisa ku dheganaado weligiisi sidiisi unbuu ahaanaya isma bedelayo soo ma jeedid wuxuu kaloo yidhi allah subxaana wa tacaala waankixu layaama minkum wasaalixiina soo ma jeedid dadka fiifican wuxuu kaloo yidhi allah fi suurati nisaa faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah faasaalixaatu waa gabadha diinta leh diinta leh weeyaan soo ma jeedid saasaa la rabaa wey dayaanada leh iltizaamka leh oo diinka baratoo ku camal falaysa waa midda ninkeeda markuu amrana ateecaysa hadduu maqan yahayna xifdinaysa wey soo ma jeedid ha aan u dabamarin gogasha cid kale soo gelinin marka diinka waa laga maarmaan waa qodobka koowaad an takuuna daata diini gabadhu inay noqoto mid diin leh waa inay noqoto weeyaan gabadhu tilmaanta labaad waxa weeye oo uu qofku ku dooranayo ku xulanayo gabadha almar'atu alwaduud waa haweeneyda ninkeeda isjeclaysiisa soo ma jeedid ha ninkeeda isjeclaysiisa oo awood kasta ku bixisa sidii ninkeeda uu u jeclaan lahaa soo ma jeedid guriga ay ka shaqaysa ha noqoto caruurtii tarbiya fiican siisa ha noqoto iyadoo isu diyaarisa ha noqoto wahakada kalimaad fiican ay ku hadasha ha noqoto cunto fiican ay siisa ha noqoto soo ma jeedid weji furfuran ay ku qaabisha ha noqoto waa haweeneyda ninkeeda isjeclaysiisa weeyaan soo ma jeedid waa ka gabadhaasi waa gabadha iyadana labaad weeye nabigeena sal ly slam wuxuu ammaanay gabdhihii quraysh buu ammaanay aad iyo aad buu u ammaanay wax la yaab leh ayuu ku sheego ku ammaanay wuxuu yidhi gabdhaha reer qureysheed waxa weeyaan waa gabdho nimankuna ay qabaanna aad oo gacantooda ku jiro la nool way ricaayeeyaan way ilaaliyaan way xifdiyaan way dhowraan caruurtay dhaleenna way u naxariistaan way u turaan soo ma jeedid tarbiya fiican bay tarbiyayaan ammaantaas gabdhihii qureysheed ku ammaanay saddex almar'atu alwaluud weeye gabadha dhalmada badan iyadana ninka markuu guursanayo saasaa fiican gabar aan dhalaynin ka waran ya gabar maxaan ku yidhi aan dhalaynin see ku ogaan kartaa adiga waxaad ku ogaanaysaa hooyadeeda iyo habaryaradeeda hadday yihiin kuwo dhaldhalaya gabadhaasina ogow kama agfoga gabadha hooyadeeday farceedii raacda qofku ninka ragga ah haweeney uu dooranayo macaayiirta iyo halbeegyada uu wax ku dooranayo maxaa ka mid ah aljamaalu wa xusnu lwaji jamaalka oo quruxda ah iyo wejigeeda inuu qurux badan yahay iyadana waa qodobka labaad bacda dalika wey diin iyo markaad arag taasa horeysa laakiin qurux leh ha ku boodin marka ugu horeysa markaa kadib waa taas weeyaan Mhm. Een, midda lixaad waxa weeyaan inay tahay an takuuna daatu xasabin gabar tol ay ka dhalatay weeyaan sharaf leh awowayaal aabbayaal oo maxaan ku idhahdaa sharaf leh oo bulshada dhexdeed qiimo ku leh dad maxaan ku idhahdaa akhlaaqdoodu fiican tahay gabdhahoodu fiican yihiin wiilashoodu fiican yihiin hooyooyinkoodu fiican yihiin awowayaashoodu fiican yihiin akhlaaq fiican meesha laga eegayana waa diinka ku dhaqankeeda wey nabigeena sal ilahi wuxuu ku ammaanay wa inaka la calaa khuluqin cadiim marka gabadhana waxa weeyaan qoyskeedii ayaa laga fiirinayaa inay sharaf leeyihiin waa kaasi Mm, walidaalika nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis ibnu maaja ku sugan wuxuu yidhi takhayaruu linutafikum shahwadiinna war u doora meeshaad dhigaysaan ha iska boodina shahwadii iyo inqaadin intaad xamaasootaan meesha u dooraysaan ka fiirsada soo ma jeedid saasuu yidhi nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu kaloo nabigeeni wuxuu yidhi dadku waa macaadin soo ma jeedid oo way kala duwan yihiin waa dadkii waa inaad u- ka fiirsataan saasuu leeyahy nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxaa ka mid a gabadha lagu doortaa an takuuna min alabaacid gabadha markaad guursanayso qaraabadaadii adig kuu dhow haddaad ka durki karto oo dad kale oo fog aad guursan karto aad bay u fiican tahay fuqahada marka ay ka hadlayaan dadka kale qaraabo kale oo fog inaad ka guursato ayay dhahaan oo dadka qaraabada ku dhow inaad yaro ka durugto sidaasaa fiicanay dhahaan isku noq noqoto laisku soo noq noqdo dhib badan baa ka imanaya sida haddii laisugu fiican yahay, wax yar haddii laisku dhaco waa la kala durkaya qaraabo goysnimo badan baa ku sugan soo ma jeedid marka waa in een, waxa weeyaan eh, arrimahaas aad iyo aad loo ilaaliya waxaa ka mid ah guurka waxyaabaha lagu dooranayo gabadha inay noqoto an takuuna caaqila daatu itizaanin gabar caaqli badan oo wasan leh imaam axmed bin xambal waxaa loo soo bandhigay baa la yidhi laba gabdhood gabadhaasi aad bay u qurux badan baa la yidhi gabadhaasi laakiin qurux saasa ma laha markaas wuxuu yidhi labadooda gabdhood tee caqli badan buu yidhi ta kale aan quruxda badayn baa caqli badan baa la yidhi ma saas ahaa taasaan rabaa buu yidhi imaam axmed bin xambal waa imaam axmed bin xambal waa mid u dhashay wiilasha qaaliga ah oo culimada noqday mid u dhasho wey marka haddaad qurux un waxaas aad fiiriso oo wiilal gaanjaan ah ay ku dhasho soo ma jeedid dhibkeeda ay leedahay bal hadda dhinac kale aan fiirino een, doorashada ninka ninka maxaa lagu dooranaya nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu hadduu idin yimaado qof diinkiisii iyo akhlaaqdiisii ay idin qancisay u guuriya qodobka koobaad ee ninku lagu xulanaya waxay tahay an yakuuna daa diinin waa nin ahluddiin waa inuu noqdo walidaalika allah subxaana wa tacala fi suurati albaqara wuxuu ku yidhi walacabdu mu'minu khayru min mushrikin walow acjabakum addoon mu'min ah ayaa ka khayr badan mid mushrik ah quruxdiisa ahba idin qancisa kaa addoonka muuminka ka qiimo badan maxaa yili mu'min baa la yiri fiiri diin baa lo- loo- nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi hadday ninkii idin yimaado guur idinka soo doono diinkii akhlaaqda ka fiiriya u guuriya haddaad yeeli weysaan oo nin diin leh idin yimaado ood u diidaan nin kalaan xoolo lahan la raadsanayaa nin noocaasaan la raadsanayaa nin madaxaan la raadsanaya gabadhayda aad tiraahdo ninkii diinka lahaana aad ka leexdo gabadhii baan rabaa waana nin ahlu diina maya leexo aad tiraahdid xoolo malihida kamatiida kamatir aad tiraahdid nabigeena wuxuu yidhi ilaa tafcaluuhu haddaydan yeelin nin qof diin leh gabadhiina aydan u guurinin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid fitna weyn oo ballaaran baa dhacaysa wuuri nabigeena annagoo nool baa ilaahay na tusiyay hadda kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix sana laga jooga geeridii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maanta annagoo nool baan aragnay gabar nin diin leh soo doontay oo loo diiday nin lacag leh lala sugaayo nin madax ah lala sugaayo nin tolka ah lala sugaayo maxaa dhacay gabadhii inay fasaaday akhlaaqdeed xumaatay way dhacday xaqiiqa oo dhacday way ogow xasan basri baa nin u yimid wuxuu yidhi sheekhow sheekh xasan basriyow waxaa gabadhayda iga soo doontay buu yidhi gabadh waa nin waan dhalay waxaa iga soo doontay intaasoo rag ayaa iga soo doontay rag badan baa ku tartamaya keen u guuriyaa buu yidhi waan yaabay ila taliba xasan albasri wuxuu yidhi sheekhii caalimka ahaa minman yattaqi illaha buu yidhi ninka alle ka baqaya intaa fiiri warayso kii ilaahay ka baqaya alle kacabsiga ku tilmaaman kaa gabadhaada u guuri soo ma jeedid sababtuu sheegay marka sababtu waxay tahay buu yidhi fain axabaha akramaha hadduu jeclaado noloshu la wadaago agtiisa qiimo ay ku yeelato waa sharafayaa buu yidhi dhibkeeda kuma soo gaarayo wain abqada hadduu caroodana ha lam yadlim hama dulminaayo oo waxa weeyaan gacantuu kuusoo gelinaya laakiin nin xun haddaad u guuriso hadhow waa kaga ciyaaraya soo ma jeed allahu akbar waa yahay haddaba waxaa fiican gabadhaada inaad u guuriso nin diin leh hadduu rabo faqiir ha aada waa in kaana faqiiran Ni- waa inuu ninkani wiilku uu yahay nin akhlaaq fiican waa inuu yahay nabigeenana sal lla alay slam wuxuu yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan wa altafuhum biahlihi mu'miniinta ninka ugu iimaan dhammaystiran waa ninka ugu akhlaaq fiican oo ahalkiisana ugu turid badan gabadha la yidhaahda faatima binti qays baa nabiga u timid waxay tihi rasuulka ilaahayow laba qof baa isoo doontay bay tihi ninna waa mucaawiya ibn abi sufyaan ninna abu jahm weeyaan mid saddexaad usaama bin zayd saddexdaas doont- isoo doontay kan guursadaa nabigeena wuxuu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi abu jahm horta waa ninna haween garaacid badan soo ma jeedid ko kan waa sidaan laakiin waxaad guursataa hebel guursuu yidhi markaa kadib waxa weeyaan qofka gabadha muslimadda ah waa inay ku dadaashaa aad iyo aad ugu dadaashaa nin akhlaaq fiican oo aynan maxaan ku yidhaahdaa qurux iyo waxyaabaha iyo xoolay ayna ku kadsoomin waxaa ka mid ah an yakuuna mustatiican lilbaa'a guurka een, waxyaabihii guurka een, awood u- waa inuu u leeyahay een, oy ugu horeyso jamaaca ee kharashkii guurka waa inuu ka- takaaliiftii ku baxaysa waa inuu nin kari karaa uu yahay soo ma jeedid nin ammaano leh waa inaad gabadhaada aad u guurisaa wey nin khaa'in ah oo ammaano aan lahayn waa inuu gabadhaada aan siinin walidaalika gabadhii markay u hadlay u u warramaysay aabbaheed maxay tihi nin aad noo kirayso noo shaqeeya waxa weeyaan kan ugu fiicani waa nin xoog leh oo reerkana wax u tara shaqaysan kara oo aan tuugsanin labo haddana ammaano leh waxay ula jeedaa nabiyullaahi muusa bay ula jeedaa suma jeedid oo ceelkii u shubay qisadeedii waa taqaanin arrimahaasaa ka mid ah ninku wuxuu haweeneyda ku dooranayo eh, gabadhuna ninku waxay ku dooranayso waana qodobada asaasiga ah ee dhismaha qoyska halbeegyada islaamka uu u sameeyey waa ikhtiyaaru zawja saalixa wa ikhtiyaaru zawju saalix wajazaakum allahu khayran maxay yihiin maqaasida guurka ama ahdaaf noocee ah ayuu xaqiijinayaa guurka bismi illaahi raxmaan raxiim wax baan uga soo hadalnay qeybta ahamiyadda guurka maqaasidda hadda waa soo koobaynaa maqaasidku waa ujeedooyinka iyo ahdaafta laga leeyahay haayada dambe ee marka la isguursado kadib ka dhalanaya oo laga leeyahay maxay tahay kow waan qodobaynaynaa kow waxay tahay inuu ilaaliyo nasliga ama faraca aadanaha inuu ilaaliyo macnaa insaanka inuu bato oo uu sii istimraaro joogto uu soo noqdo ilaahay baa khalqigan abuuray wuxuuna u abuuray cibaadadiisa si cibaadadaasi marka ay u noqoto mid sii socota waa laga maarmaan in nasligooda uu s- si sharci ah uu kusii baaqi ahaado oo aan kala go-in taana waxay ku iman kartaa guur ay ku iman kartaa wey marka guurku wuxuu sabab u noqonayaa een, naftii inay ilaalsanto nasligii inuu ilaalsamo nasabkii inuu ilas- ilaalsamo waa ka guurka maqaasidiisa ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ah dalabulwalad caruur baa laga dalbaya waa waxa in insaanka ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray oo ilaahay uu leeyahay almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya marka waa wax insaanka ku abuuran marka hadafka la- maqsadka laga leeyahay guurka waxaa ka mid ah in tafiirta iyo faraca insaanku uu ilaalsamo walidaalika dadkii saalixiinta ahaa ducadooda ilaahay markuu ka warramay fi suurati furqaan wuxuu yidhi rabbanaa hab lana min aswaajina waduriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama baryadooda iwal fiirsada ilaahay caruurta caruur naga sii xaasaskeenna caruur naga sii oo indhahan ku qabowsano soo ma jeedid oo markaa kadibna muttaqiinta imaam ilaahay nooga dhig nabiyullaahi zakariya een, ducadiisii waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhi rabbi hablii min ladunka duriyatan طيبة إنك سميع الدعاء إنسان كوا واحد كوا أبورا أنبيدي بس أدعي سنيس عرور في عن إله أسيبه لي marka islaamku wuxuu guubaabiyey een, guurka ujeedkiisa inay tahay inay insaanku bataan Soo ma jeed? inay insaanku sii bataan waa ka ee allah wuxuu leeyahy falana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allahu lakum hadda xaasaskiina u taga wixii ilahay idin qorayna ka doona maxaa loola jeedaa wixii ilaahay caruur oo ilaahay idin qoray ka doona weeyaan marna wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarthakum anna shi'tum waqadimuu lianfusikum xaasaskiinu waa beer bay idin yihiin beertiina meeshaad doontaan uga taga xarthun lakum baa laleeyahy waa beer aad abuurataan oo caruur bay idin dhalaysaa soo ma jeedid guurkii baa lagu abuurayaa kadibna caruur baa ka dhalanaysa xikmada insaanka ilahay ugu talagalay wey insaanka uu ku badanayo Mm. maqsadka labaad ee guurka looga dan leeyahay waxay tahay in uu xaqiijiyo xasilooni naftii inay ku xasisho ruuxdii inay ku degto nikaaxana guurkuuna ku imanaya taasi labada zawj soo ma jeedid markay isguursadaan way ku xasilayaan ha waxa weeyaan caqligoodiibaa ku xasilaya waa tan marka ilaahay fi suurati alacraaf uu yiri huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha nabiylaahi aadam markuu ka hadlaayey hal naf buu ilahay idinka abuuray waa nabiylaahi aadam soo ma jeedid hal naf buu ilahay idinka dhigay buu leeyay fi suurati shuurana waatuu yidhi faatiru الsamaawaati waalardi jacala lakum min anfusikum azwaaja wa min alancaami azwaaja yadra'ukum fiih allah subxaanaه watacaala ee labada zawj labada eh, isqaba hal naf buu ka abuuray nabiyllaahi aadam ah ayuu ka abuuray waa ka nabiyllaahi aadamba xawaa buu kasii abuuray si ay isu weheshadaan oy u degaan oy isu jeclaadaan isu naxariistaan ay isu soo dunmaan maqsadka guurka waa kiisii labaad ka saddexaad maqsadka guurka ee looga dan leeyahay waxay tahay oo qur-aanku ka hadlay axaadiistu ka warantay in fitrada insaanka ilaahay ku abuuray baahiba haysa wax kale oo uu ku dhirgin karo lama arko oo aan guurka ahayn soo ma jeedid dhowrsanaanta cifada si kale kuma iman karta ilaa guur aan ahayn soo ma jeedid zamankan weliba haddana maba la sii jiraba wasaa'ilkii eh, fara badan oo qofku shahwadiisa si kor u kicin karo oo dhan baa dhooban marka guuri unbuu ku ilaalsamaa weye soo ma jeedid Mm. aadanaha ilaahay wuu f- wuu sharfay wuu karaameeyey khalqigoo dhan buu ka fadilay allah si kale wuxuu u cabiray wuxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ninka xaaskiisa wuxuu u yahay dhar haweeneydana ninkeeda waxay u tahay dhar soo ma jeedid dhar baa lagu cabiray labadoodii libaas soo ma jeedid maqsadka shanaad oo guurka loogu talagalay ahdaaftiisa waxaa ka mid ah alkafaala alijtimaaciya bizawaaj bulshadu inay iskafaalo qaado bulsho soo ma jeedid Z- zawjku een, wuxuu maxaan ku ihahdaa wuxuu kafaalo qaadayaa xaaskiisii iyo caruurtay dhashay soo ma jeedid guriga cuntada cabitaanka dharkay xiranayaan dawadooda iyo wixii la mid ah isagaa ka kafaalo qaadaya waa alkafaala ijtimaaciya wey soo ma jeedid liyunfiq duu sacatin min sacatih ilahay waa tan subxaana watacaala uu leeyay ilahay waa tan uu leeyay wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruufi Ee ninku haweenaydiis meeshuu degan yahay deji baa layidhi soo ma jeedid waxaa layidhi askinuuhunna min xaytu sakantum min wujdikum haddana mas-uuliyadii isagii baa loo dhiibay qawaamadii maqsadka lixaad ee ugu dambeeya oo guurka looga dan leeyahay waxay tahay altacaarufu bayna annaasi bizawaaj guurka sababkiisay bulshadu isku baranaysaa isdhexgalka bulshada wuxuu ku imanayaa xagga guurka soo ma jeedid waxaan gaalada ay faafinayso isdhexgalka bulshada balooni la ciyaaro ku yimaadaa waa been telefishinada la wada daado kubahe waa been soo ma jeedid guurka labada isguursaday wada noolaadaan ayuu bulshadii ay labada dhinac kaga yimaadeen ayaa kow isdhexgalaysa sidaasay bulshadu iska dhexgalaysaa way guurku waxa weeyaan noloshii oo dhan ilaa qoyskiibuu u gudbayaa qaraabadiibuu usii gudbayaa xididkiibuu u gudbayaa waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala wuxuu doonay insaanka inuu ku abuuray waxaa la yidhahdaa madaniyu طabci keligii ma noolaan karo insaanka wuxuu u baahan yahay insaan kale inuu dugsado keligii meel hadduu galo waa baalanaaba insaanka wuxuu u ilanayaa wadajirka wuxuuna nacayaa insaanka kelinimada wuu nacaya ayaddii watan ilaahay uu yidhi yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa lab iyo dhadig baan idinka abuurnay wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum guurka thimaarta ka imanaysa markii la isguursado waxaa ka mid ah inay wada xididaan labada qoys soo ma jeedi xidid baa dhex maraya isku xirnaan baa imanaysa isweheshaa imanaya isbooqasho isdhexgal baa imanaya soo ma jeedi watan ilaahay uu leeyay wahuwa aladii khalaqa min almaa'i bashara fajacalahu nasaban wa sihra soo ma jeedi nasab iyo sihri ayaan in ilaahay subxana wa taala ina ka dhignan buu leeyahay guurka waxyaaba uu ka qayb qaadanaya asbaabaha ay dadku isku bartaan isku dhexgalaan ayay ka mid tahay wey markii la isguursado labadan qof oo awal ajaanib kala ahaa laba qabiil kala ah kala durugsanaa markay isguursadaan axkaam baa ka dhalanaysa axkaamta ka dhalanaysa waxaa ka mid ah hadduu ninku gabar guursado waxa weeyaan wiilashuu isagu dhalay soo ma jeedid eedde eedday u tahay soo ma waa ka xaaraan wiilashaa wiilashay dhaleen wiilasha waa ka xaaraan soo ma jeedid haddii ninku haweeney uu guursado haweeneyda uu guursaday hooyadeeda xaaraan bay ka noqonaysaa ayeeyadeeda xaaraan bay ka noqonaysaa guurka marka waxa weeyaan isdhexgal bulsho ayuu ka imanayaa oo maqaasidaas ayuu leeyahay wajazaakum allah khayran ka hor guurka ee waxaa la jideeyey in labada qof ee isguursanaya is arkaan ee waxaan rabnaa inaan ogaano xuduudda nadarada sharciga ah iyo ahmiyadda ay arrintaani leedahay bismi illaahi raxmaan raxiim waa run oo nadarada haweeneyda ninkan guursaday markuu fiirinayo shareecada ilaahay waxay u samaysay xuduud bay u samaysay aragtida ninkan uu arkayo gabadhuna ay ninka arkaysa is araggaas la is arkay intaan la isguursanin ka horna ahmiyad weyn bay ku fadhidaa haddaba taa intaanan gelin ka hor muqadimo yar hordhac yar haddaan ka hormarino sharcigu wuxuu baneeyey ninka inuu haweeneyda iska arko guurka ka hor haweeneydana ninka inay iska aragto waa la sharcigaa baneeyey waxaana taa u daliil ah xadiis fii saxiix muslim ku sugan abu hureyre wuxuu yidhi nabigaan la joogay nabigaan nin u yimid markaas wuxuu u sheegay inuu guursaday gabar reer ansaareed ah markaasaa nabigu wuxuu yidhi annadarta ilayha war hoy ma iska fiirisay buu yidhi gabadha markaasuu yidhi maya waa uun la ii guuriyey buu yidhi ma aan arag markaasaa wuxuu idhab fandur ilayha fa ina fi acyuni alansaari shay-a orado iska fiiri buu yidhi ha iska fiiri ha macnaha qanaacada dhabta ah waxay ku imanaysaa ishiis markay qabato ayuu go-aanka degdeg u qaadanaya go-aanka ugu dambeeya ishiis markay qabato ayuu go-aan ku qaadanaya soo ma jeedid nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi jaabir wuxuu leeyay waxaa nebi maxamed ka maqlay isagoo yidhi hadduu midkiin gabar uu guur ka rabo ka doono oo markaa kadib uu awoodo inuu gabadhaa wax ka arko guurkii wixii ugu yeeraya falyafcala sameeyo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haweeneydii u timid ee isu nafteeda isu heebeysay markay u timid nabigeena sal ly slam saas u fiiriyey kor iyo hoos markaasu indhihiisa ka laabtay soo ma jeed isla markii go-aan buu qaatay haddaba xikmad buu ka wataa ahmiyad bay ku fadhidaa inuu wiilka iyo gabadhu ay is arkaan xikmadda iyo ahmiyadda ay ku fadhidaa waxaa ka mid ah in la helo naftu inay xasilooni inay hesho gabadhuna markay ninka aragto xasilooni ay hesho ku qanacdo ama aynan ku qancin ninkuna gabadhu markuu arko uu ku qanco ama uusan ku qancin soo ma jeedid aragtida wixii ka dambeeya guurkii baa hore loo sii gelaya ama dib uga laabanaya qofka soo ma jeedid ha qodobkaas waa laga maarmaan xikmada kale oo loogu talagalay oy culimmadu ka warameen oo in uu arko iyaduna ay aragto waxaa ka mid ah inaan la khiyaamaynin khiyaamo aysan meesha ka imanin gabar fiican waay kan waay kan waay kan waay. haddii loo sheego hadhow wax ka duwan ay usoo baxaan ka war laakiin markuu arko adaaba iska arkay wey hadday aragtana adaaba iska arkay wey soo ma jeedid haddaba haddaan usoo noqono mawduucii ahaa xuduudu nadari ila almakhtuuba gabadhan ninkan guurka ka doonaya ilaa xadkee buu ka daawan karaa oo uu sharciga u baneeyey culimmadu way ka hadlaan laakiin qowlka ugu raajaxsan ilaa iyo waxaa ku soo arooray afar qowl baa ku soo arooray maaxan rabaa afartaa qowl inaan soo bandhig ma rabo qowlka ugu raajixsan ayaan rabaa qowlka ugu raajixsan oo afartaas qowl waxa weeye waa qowlu ljumhuur jumhuur lculamaa qowlkoodii weeye oo maalikiyadii shaaficiyadii xanaabiladii soo ma jeedi xanafiyadii qowlkaas muxuu leeyahay qofku kama arkayo haweenaydii ila alwajha walkafayn faqad wejiga iyo laba gacmood labada gacmood soo ma jeedid ayuunbuu ka arkayaa bis labadeeda gacmood iyo wejiga intaa miisaan buu ka qaadan karaa soo ma jeedid ha intaas miisaan weyn ayuu ka qaadan karaa maxaa yeele wejigu weliba waxaa la yidhahdaa majmacu lmaxaasini wa mawdicu nadari baa la yidhahdaa quruxda haweeneyda oo dhan meeshay ku urursan tahay waa wejiga wejiga markuu arko miisaan badan uu ka qaadan karaa su-aasha kale oo meesha ku jirta waxay tahay aragtida ma ku celcelinaya mise hal mar keliya ayuu daawanaya waa culimada su-aasha isweydiiyeen mar keliya muu daawanaya inta kale oo dhan aanu u banaanay mise dhowr jeer buu daawan karaa way u banaan tahay bay culimada qofkani inuu dhowr jeer uu daawado ilaa uu ka gaaro xadkii alla ilaah gabadhan waa guursan kara hase yeeshee fadhiyada waayahan dambe gabadhii baa la imanayaa meel baa laisla fadhiisanayaa soo ma jeedid majaalis baa fadhiyada laisla fadhiisanayaa oo maxaan ku idhahdaa maalin waliba gurigu imanayaa halkaa la fadhiisanaya labadan wiilka ee gabadhan haddana beri waa la هذا اسبوعا بشن جعيل بان قد حيال لي انتاس waxa sharciga ma qabo dhaqan gaala weeyaan soo ma jeed dhaqan gaala weey mhm saacad fara badan ayuu gabadhii la fadhinaya oo indhaha uu ku haynaya kor iyo hoos u daawanaya waxaa shareecada ilaahay waxay qabta ma aha haddii ninkii uu daawaday uu arkay ma aynan cajib gelinin bas go-aan wuxuu qaatay inuusan guursanin bas inuu ka baxay maxaa looga baahay hadduu ninkan guurdoonka ah gabadhaa u arko sidii uu rabayna uu ka waayo noocuu rabayna uu ga- waayo waxaa waajib ku ah inuu aamuso oo uusan wixii uu gabadhaa ka arkay meelaha iyo derbiyada iyo fadhi kudurirka uusan uga sheekaynin ma banaana inuu faafiyo wixii xumaana uu ka arkay iyada iyo ahalkeeda soo ma jeeda waxaa laga yaabaa cid kale aan ogeyn inay aragto kadibna ku qalcadaa dhici karta ee adiga dadka intayna imaanin ka horba fadhi kudirrada ha uga sheekaynin adaa rabay haddaad weyse ilahay uga cabso carabkaaga ilaali xifdu lisaan ayaa la rabaa wey arrintaasna waa muhiim weeyaan waa kaas su-aal kalaa timid oo ah aragtida gabadhu ninka guurka ka rabaa aragtida ay arkayso ka warban gabadha aragtida ay wiilka arkayso waa la mid sida isagu u arkayo oo kaleeto bal waxaa la yidhaahdaa iyadaa uga baahi badan inay aragto qanaacada soo ma jeedid inaysa cajibigelinaa dhici karto mar raba ay tiraado go-aanka hadda haddii ninku soo doonto mar raba hadday tiraa lagu khasbi maayo soo ma jeedid sidaa daraaddeeda isna wuu arki iyaduna way arkaysaa wey waxaa kaloo jirta oo su-aala culimmadu isweydiiyeen ninkan gabadha raba inuu guursado khalwo qol inuu kula noqdo ka waran guriga hoolka fadhiga ya qolkaas fadhigu la gelaya guriga hoose kasoo xiranayaan ka waran arrintaas ma banaana khalwo inuu la sameeyo gabadhan uu guurka ka rabo soo ma jeedid Een, inuu khalwo la sameeyo arrintaasi waa xaaraam shareecada ilaahay ma ogola maba qabe ajnabigay ka tahay yaa u baneeyey soo ma jeed xaaraan bay ka tahay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yuusan nin haweeney la gaar noqonin ilaa maxramkeeda inuu la joogo ma ogiy Mhm, maxramkeeda halkaa inuu joogo arkayo labada dhaqdhaqaaqooda uu la socdo ma ogiy nuqdada ugu muhiimsan oo hadda waaqican hadda aan joognana calaaqala leh waxay tahay qofka guurdoonka ah ama gabadha nafteeda ha ahaatee ma ku filan yahay inay masawirkii ay aragto xaashi oo masawiran oo ninkii ku sawiran amase gabadhii ku sawiran markuu arko ma ku filnaanaysaa ama internetka uu ka arko ama photography laga soo sawiray arrintaasi waxa weeyaan waxaa ka dhalan kara waxa la yidhahda tadliis masawir oo qaldan ayaa meesha ka iman kara oo shakhsigii masawirka la sameyra- la sawiray qof aan ahayna meesha ka iman kara wax inay is soo maraysaa dhici karto markii sawirka uu ku arko markii soo horfariisatana nooc kale ay timaado ninkuna saas oo kaleeto soo ma jeedid aad iyo aad arrintaasi in maxaan ku ihahdaa hadii laga taxdiri karo ilaa daruuro intay banaysan ma ogiye intii laga leexleexan karo in laga leexleexdo ayaa fiicanba soo ma jeedid oo gabadha suuradeedii aynan banaanka u bixin suuradaasi oo dad badan ay gaarayso gabadhii suuradeeda oo dad badan gaarayso dhib baa ugu suganba gabadheeda suuradeedii oo nin waliba uu iska fiirinaya heblaayo waay heblaayo waay darar baa ku suganba dhib baa ka imanayaba arrimahaasi waxa weeyaan wax la fududaysta ma ah jasaaka allaahu khayran fadiilatu sheekh mukhtaar abuu muslim mar kale waan kaaga mahadcelinaynaa dadaalka aad gelisay xalaqaadkan ku saabsan qoysdhiska islaamka waxaan rajaynaynaa in bulshadeenna muslimka ah ee soomaaliyeed ay wax badani ka faa'iidi doonto guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijka islaamka iyo bulshada oo uu marti ku ahaa sheekh mukhtaar abuu muslim intaan ku kulmayna xalqada kale iyo toddobaadka soo socda oo daaran isla mowduucan martina noogu yahay sheekha waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام تلونا كأس المنية ها هنا يمضي بنا نحو الهنا ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا عهد تألقها هنا نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد